bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum weli waxaan ku jirnaa baqiyatu saraaya walghazawaat fi sanati saabica wixii howlgallo milatari ahaa ee la sameeyey ee hadhay sanadkii toddobaad ee hijrada waxaan ka soo hadalnay ghaswatu daati riqaac waana soo dhammaynay laakiin qaybtii ugu dambeysay arrin baa dhacday arrintan marka culimmadu islaamka laba itijaah ayay ka qaateen laba itijaah ayaa jira qolo arrintaas ku soo qaadatay yacni iimaanka intuu leegyahay wanaaggiisa haddii qofka salaada markuu ku jiro oo kale uu qur-aanka macaansanayo xanuun inuusan dareemayn waa qisadii cubaad ibnu bishr waxaan soo aragnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii laga soo laabtay ghaswatu daati riqaac meel baa la degay laba nin oo waardiye anagu sameeyey marka in muslimiinta la waardiyeeyo iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oon cadow u soo dhuumanin waajib waajibaadka ka ugu weyna waay inuu qofku salaatuleyl tukadana waa nafli waay labadii nin ee meesha la dhigay ee waardiyaha ahayd ee saxaabi way tashadeen waxaa li labadeenna kolba mid waardiye ha noqdo ninbaa seexday camaar ibnu yaasir cibaad ibnu bishrina wuu soo jeedaa ha soo jeeda ee salaad buu iska galay nin baa yimid cadow ah ilaa saddex leeb ayuu ku dhuftay alxamdulilah yani meel halisa ugama ugama dhicin oo uu iska bixinay isaguna wuxuu iska macaansanayay salaadiisa iyo qur-aanku aqrinayay laakiin haddii meel halisa uga dhici lahayd uu iska dhaco oo ninkii kalena uu iska hurdo soo nimankaasi waajibkoodii maynan dayicin marka culimada fuqahada nimankaas axsaabtay inay qaldanaayeen ayaa lagu soo qaadayay ku tiriyaan maxaa jira waajibkii la siiyey oo ahayd inay muslimiinta ilaaliyaan sidii la rabay umayna gudanin ilahay unbaa dadka badbaadiyo wuxuuna hal nin buu ahaa markii dambena cibaadna meel halisa wax ugama dhicin ilaa alla mahadi laakiin hadduu midna iska hurdi lahaa ka kalena la dili lahaa uusan hal nin ahaan lahayn ciidan badan ahaan lahayn dhibaato ayaa dhici lahayd marka waxaa lagu tiriyaa inay qaldan yihiin qalad ay sameeyeen nimankaasi asxaabtuna qalad way geli karaan dhib ay leedahay mal waa bashar nabiga unbaa macsuum ah qolyaha cilmu raqaa'iqa ka shaqeeya cilmu lquluub suufiyada loo yaqaanaana waxay usoo qaataanba yani tusaale ayay usoo qaataan arrintaasoo qofku markii uu xadrada ilaahay qalbigiisu uu qur-aanka jiro inuusan waxbaba kale ogeyn uusan xanuun dareemayn oy saddex leeb ku dhacday usoo qaataan qisadaasna marka waa sidaas safxada saddex boqol iyo soddon waa faallo uu ka saarayo mu-alifku ghaswadan kaanad waxaa ahaatay lihaadihi alghaswati duulimaadkan kan ah waxaa u sugnaaday inkastoon dagaal uusan dhicinba atharun raad ama saamayn oo ku saabsan fii qadfi rucbi argagax iyo cabsi in lagu rido ama lagu tuuro fii quluubi alacraabi nimankii reemiiga ahaa quluubtooda alqusaati ee qallafsanaa ee macangaga ahaa een jidna galan jidna ka baxayn wa idaa nadarnaa haddii aynu fiirino oon u kuurgallo ilaa tafaasiili saraaya ciidamadii ama olayaashii la diray ee milatariga bacda hadihi bacda ghaswati bacda hadihi alghaswa duulimaadkan kadib oo ghaswatu daati riqaaca ololayaashii kale uu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam haddaan u kuurgallo naraan waxaan arkaynaa ana hadihi alqabaa'ila qabiilooyinkan kada oo ree khadfaanihi min khadfaan lam tajtari inaynan ku dhiiranin mar dambe an tarfaca ra'sahaa madaxeeda inay sare u qaado bacda haadihi alghaswati duulimaadkan kadib bal iska dhaaf inay madaxa sare u qaadee istakaanat way hogatay shay-an fa shay-an in yar in yar ayay u hogatay xataa staslamat ilaa ay iska dhiibtaba markii hore hogashada waxaa la yidhaah qofku markuusan cararinna dagaalaminna uu taagan yahay marka dambana hubka istislaamkana waa markuu hubka dhigo hogashaduna waa markuu hubka dagaalka joojiyo dagaalkiibuu joojiyey wuu istaagay ma dagaalamayo wuu hogtay kadibna waa isdhiibay hubkiibuu dhigayba xata stakaanat ilaa ay ka hogato ay hubkii dhigt ay ay ay dagaalkii joojiso shay-an fa shay-an in yarin yar xata staslamat ilaa ay isdhiibtay hubkiina iska dhigto bal iska dhaafee wa aslamat ay islaamtaba xataa naraa ilaa aan ka aragnaba ciddata qabaa'il dhowr qabiil ama qabi yani tiro qabaa'ila qabiilooyina oo min hadihi alacraabi nimankii reemiga ka mid ahoo taquumu maca almuslimiina muslimiinta iyaga oo la jira ka qayb qaadanaysa fii fatxi makata maka furashadeeda oo wa taqsuu xunaynan qaswadii xunaynna dagaalkaas ka qaybgalaysa oo wa ta'khuduu wax ka qaadanaysa min khanaa'imiha xunayn hanimooyinkeedii wayubcau waxaa intaa kasii daran wayubcau waxaa la diri jiray ilayha qabaa'ilkaas qadfaanka ahaa ee hawdka deganaa ee soo islaamay almusadiquuna ku nimankii zakada soo ururinaya ayaa loo diray musadiqiintu waa kuwaas musadiquun kuwa zakada soo ururinayay meel zaka laga soo ururiyana haddaad aragto waa meel dadku ay muslimiin yihiin muslimiinta calaamadaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah salaadana way tukadaan zakadana way bixiyaan shacaa-irta tilmaamaha tusaalooyinka muslimiinta lagu garta ayay ka mid yihiin oo fa tucdaa waxaa la siin jiray sadaqaatuhaa sakadii ay soo bixiyeen bacda arujuuci markii laga soo laabtay min qaswati alfatxi ayaa la qaybiyey fa bihaadaa taas daraaddeed fa bihaadaa kan yaa tama waxaa dhammaystirmay kasru ljnixati athalaatha saddexdii garab ee ka qayb qaadatay cadaawadda islaamka jebintoodii allatii saddexdaa garab oo kaanad ahayd mumathalatan tii ka qayb gashay oo la matilay fil axsaabi dagaalkii alaxsaab ama huwantii waa waxaan hadda la yidhaahda mar walbaa isbahaysiga dawliga ah isbahaysiga dawliga ah ee hadda ku duulaya nimanka la yidhaahdo daacish isbahaysyada weligeed saasaa loo samayn jiray wasaada waxaa baahay oo camimay oo wada kala gaadhay almandiqata gobolka oo idilba al mnu amaan wasalaamu iyo nabad wastataaca almuslimuuna muslimiintuna waxay awood u heleen waxay awood u heleen bacda daalika markaa kadib an yasuduu inay awdaan meel yar oo daloosha an yasuduu inay awdaan ama ay daariyaanna waa la yidhaahdaa bisuhuulatin si sahlan kulla khalalin dacfi kasta meel kasta oo dacfi yar uu ka yimaado meel yar oo daciifnimo yar laga dareemo meel yar oo nugul meeshiiba in la awdo ama la daariyo ama waa meel daciifahoon dilaacsanayn waa daciif uun wa halamatin iyo meel yaroo jeexan oo fangor yar ah talamada waxaa la yidhaah hadda ka horna waan soo aragnay oo waan soo fasirnaye waxaa la yidhaha kasrun fii xaafati shayi shayga afkiisa meel yar oo ka jaban baa la yidhaha marka fangar yar fangar baa af soomaali lagu yidhaah marka dilaac yar oo meel hadday wax ka dilaacaanna inay meeshii daariyaan ama ay awdaan hadday meel yaraha daciiftana la xoojiyo iyadana xadaad waxaa dhacday kuwaasoo khalalkaas yani meeshaa nugul iyo meeshaas dilaacsan oo dhacda xadaad dhacda fii bacdi almanaadiqi meelaha qaarkood oo min bacdi alqabaa'ilna ka dhacda bal iska dhaafa bacda haadihi alghaswati duulimaadkan kadeed kadib oo ghaswatu daat ariqaaca bada-at waxaa bilaabatay altamhiidaatu gogolxaadhyadii loo gogolxaadhayay lifutuuxi lbuldaani magaalooyin in la furto ay soo galaan dowladda islaamka kusoo biiraan walmamaaliiki iyo boqortooyo alkabiirati oo weyn maxaa jira lianna duruufa xaaladaha xaaladii taagnayd oo fii daakhili lbilaadi jasiiradda carabta ama jasiiradokeeda carabta gudaheeda ah kaanad waxay ahayd qad tatawarad mid isbadashay lisaalixi alislaami waalmuslimiina si udan ah waxay u janjeersatay xagga islaamka iyo muslimiinta ayaa arintii u janjaarsay oo muslimiinta baa xoogeystay maxaa jira saddexdii xoog ee la dagaalamaya jaziira alcarabiya saddexdiiba waa laga adkaaday wa bacda arujuuci markii laga soo laabtay min hadihi alghaswati aqaama wuxuu joogay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wuu joogay magaalada madiine ilaa shuwaala bisha shuwaal oo waxaba wax ciidana meela looma dirin wax lo-la-ana lama samaynin wa bacatha wuxuu diray khilaala daalika markaa iyada intaa isaga rasuulku uu joogay baa laga wadaa rasuulku magaalada madiine ayuu joogay laakiin intaa uu joogay mar kasta ilaalo iyo ololayaal baa la diraya wa bacda arujuuci markii laga soo laabtay min hadihi alghaswati duulimaadkan oo daati riqaaca aqaama rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku nagaaday magaalada madiina ilaa shuwaala bisha shuwaal marka la soo galayna maxay tahay waxa weeye waa waa safar ama rabiicu lwal marka waa muddo dheer waay waa muddadii ugu dheereedoon meela loo ambabixin rasuulku uusan dagaal aadin waa la nastay maxaa jira kasoo bilow rabiicu lwal rabiicu thaani jamaad luula jamaad thaani rajab shacbaan ramadaan shuwaal ilaa intaas rasuulku magaalada kama bixin intaana waxaa la diray ciidamo ilaa toddoba sideed ah ayaa la diray ilaa sideed sariir oo yar yara ayaa la diray wa bacatha wuxuu diray khila- fii khilaali hadi fii khilaali daalika muddada iyada ah oo ka bilaabanaysa rabiicul awal ilaa shuwaal sanadkii toddobaad ee hijrada ciddata saraaya dhowr ciidan ama ol ole oo military buu diray wahaaka hoo bacda tafaasiiliha macluumaadkeeda oo kala dhigdhigan hoo waxaa uga horeeya sariyatu khaalib ibnu cabdillaahi leythi ninkaas saraayaa badan buu leeyahay waxaa ka muuqata marka wuxuu ahaa hogaamiye military oo maaragtay khabiir ayuu ah sariyatu ab marka ama waxaa loogu macdaraa qaa-idkeedii waan soo aragnay ama waxaa loogu daraa meeshuu dagaalku ka dhacay labadaasaa u badan sariyatu khaalib ibnu cabdillaahi leythi oo loo diray ololahaas uu ninkaasi hogaaminay khaalib ibnu cabdillaahi leythi ilaa bani mulawax qolo la yidhaah marka qabiilka loo dirayna waa kaas meesha ay deganaayeen waxaan qudayd biqudayd bisha la dirayna waa fii safar ow rabiic alawal kaana wuxuu ahaa banulmulawax qolyaha la yidhaahay waxay ahayn qad qataluu kuwa dilay asxaaba bashiir ibnu suweyd waa nimankii tobanka saxaabi dilay fa bacatha wuxuu diray oo mid baa ka badbaaday sagaal bay dileen fa bacatha wuxuu diray mise fa bucithat waa la diray haadihi sariya ololahan waa la diray military liakhdi tha'ri si asxaabtii la dilay loogu soo aaro fa shannuu waxay ku qaadqaadeen asxaabtii uu hogaaminayey khaalib ibnu cabdillaahi leythi alghaarata weerar ayay ku qaadeen fi leyli goor habeena fa qataluu waxay dileen man qataluu ciddii ay dileen way dileen wa saaqu nicama nicmooleydiina way soo kaxaysteen lo saasa mayna lahayne adhigii lo ayay soo kaxaysteen wa taaradahum waxaa soo caydhsaday oo nimankii soo caydhsaday jeyshun ciidan kabiirun oo weyn oo minal caduwi cadowga ah oo birmadahoo xoolihii usoo birmaday ayaa ka daba yimid xataa markii xataa intii ayay soo caydhsadeen idaa qaruba cadowgii birmadka ah markuu usoo dhowaaday minal muslimiina muslimiintii markuu usoo dhowaaday nasala matarun roob unbaa alla soo daayey cirka ka soo daayey fa jaa-a waxaa yimid saylun daad cadiimun oo weyn oo xaala kala dhex galay bayna alfariiqeyni labadii qolo kala dhex galay unbaa ilaahay keenay wanajaxa almuslimuuna muslimiintuna waxay ku guuleysteen fii baqiyati alinsixaabi soo noqoshadii iyo soo dibugurashadii iyo soo kasoo insixaabkii meesha intii hadhay saasay kusoo badbaad kusoo badbaadeen sariyada kale ee waqtigan dhacdayna waxaa weyaan waa sariyatu xisma xismada shariyada la dhihi jiray sariyatu xisma fii jamaadi thaaniya bisha jumaadi thaani bay dhacday sanata sabcin min alhijra waqad madaa horay ayuu inoo inoo soo maray dikruhaa xuskeedu fii mukaatabati lmuluuki boqorada warqadihuu rasuulka u qoraya markaan ka hadlaynay yaan tan ka soo hadlay iyadoo kooban haddaan ku celino boqorweynihii reer rooma ee qaysar ama hiraqleh rasuulku wuxuu u daray ninkii la dhihi jiray daxya alkalabi ninka la idhaaba u diray marka wuxuu boqorkii wuxuu soo siiyey hadiyad iyo xoolo yuu soo dhiibay rasuulka usoo dhiibay dhexda markuu marayo yaa qabiil la yidhaahdo judaam oo budhcada ayaa dhacay bas magaalada madiinuu yimid markuu yimid wuu sheegay oo wuxuu yidhi dee xoolihii nimankaasaa iga dhacay rasuulku wuxuu diray ciidan uu hogaaminayo zayd ibnu xaarita meeshii bay tageen dhaca uu ka dhacay nimankii bay la kala caydhiyeen dad bay ka laayeen xoolo aada u badanna bay ka soo kaxaysteen kun neef oo geelah iyo shan kun oo adhiih iyo xoolo aada u badan xoolihii buu keenay xoolihii waxaa ka daba yimid nin la yidhaahdo zayd ibnu xaarit aljudaami ayaa ka daba yimid oo rasuulka u yimid ninkaasi wuxuu ahaa nin muslin ah waxa uu u sheegay inuu heshiis ka dhexeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo judaama inuu heshiis ka dhexeeyey oo inaan la isku duulin ah nimankan budhcadda-ana inaan lala qabin bal iska dhaafe budhcadda ay la dagaalameen iyagoo ay la dagaalameen way unku xog bateen maahane budhcadda waabaan la dagaalanay buui rasuulku arrintaa wuu ka garaabay xoolahoodiina dhanna waa loo celiyey marka sariyatu xisma taa waaye ta kale waxaa la yidhaahdaa ay ku xigtay ee saddexaad sariyatu cumar ibn alkhadaab cumar ibn khadaab oo sariyo loo dhiibaba markii koobaad maxaa jira waxaan looga maarmaynin maaragtay wadatashiga rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uu la tashanayay isagii abubakar iyo waxaana loo diray ilaa turaba meel la yidhaha turaba fii shacbaana bisha shacbaan baa la diray sanata sabci min alhijra wa macahu isagoo uu wato ama ay la socdaan halaahuuna rajulan soddon nin kaanuu waxay ahaayeen soddon iyo marka la yahay waa waa ciidan fudud oo oo maaragtay gaadiid fuushan ama rakuub bay fuushan yihiin ama fardooley dad yaroo intaa la eg oo lugeynaya lama diro kaanuu waxay an yasiiruuna leyla habeenkii kuwa guuragalaya wa yastakfuuna fi nahaari maalintiina gabada wa ata alkhabaru warkii ayaa wuxuu soo gaadhay ilaa hawaasin qolyihii lagu socday hawaasin fa harabuu way carareen oo way baxsadeen wa jaa-a cumaruna wuxuu yimid ilaa maxaalihim reerahood iyo meeshay deganaayeen falam yalqa axadan cidna kama helin meeshii fansarafa wuu soo noqday raajican ilmadiinati isagoo magaalada madiine kusoo noqonaya ayuu iska soo gadoomay sariyada kale ee ku xigtay waa sariyatu bashiir ibnu sacad al ansaari waxaana loo diray ilaa bani mura niman la dhaha reer bani mura oo binaaxiyati fadak meesha fadag la ydhaha xaggeeda fii shacbaana bisha shacbaan sanata sabcin min alhijra fii halaathiina rajulan soddon nin isagoo wata isna oo koley gaadiid saaran kharaja wuu soo baxay bashiir ibnu sacad ilayhim nimankii reer bani mura ayuu u baxay waana iska carareen way iska carareen markii hore markii hore way iska carareen soddon nin bay ahaayeen fii halaathiina rajulan soddon nin bay ahaayeen kharaja ilayhim marka way u banneeyeen niman khaa'imiin ay ahaayeen wastaaqa shaa adhi ayuu soo kaxaystay iyo wa nicma iyo geel uma rajaca wuu iska soo laabtay fa adrakahu waxa soo gaadhay adalabu birmadkii ama gurmadkiibaa cinda alleyli habeen soo gaadhay iyagoo habeen meel jooga ayay soo gaadheen faramuuhum binabli leebab iyo fallaadho ayaa la isku toogtay xataa faniya ilaa uu ka dhammaado nablu bashiir wa asxaabihi bashiir iyo asxaabtiisii yaa hubkiibaa rasaastii baa ka dhammaatay oo ahayd fallaadhii fa qutiluu waa la dilay jamiican dhammaantood soddonkiiba waa la dilay ilaa bashiir maahne fa innahu isaga urtutha isagoo dhaawaca ayaa waxa loo qaaday ilaa fadag fadag baa loo qaaday fa aqaama wuxuu la joogay cinda yahuudi niman yahuuda xataa bari'at jiraaxuhu ilaa dhaawiciis uu ka bogsado fa rajaca ila lmadiinati marka dagaal haddii la gelayo asxaabtiiba ha ahaadeena in mar walba guul un la helayo ma ah dagaalka waxaa weeyaan dagaalba mar haddaad maqasho guul iyo guuldarraba wuu leeyahay sariyatu bashiir ibnu sacd al ansaari dhibaatadaas ayaa soo gaadhay sagaal iyo labaatan saxaabi baa ku dhimatay khasaare yar ma ah dagaallo waaweyn oo la galo ayaa waxaa ku dhiman jiray in wax yaroo intaa leeg dagaalkii beder dagaalkii maxaanku idhaahda uxud maahane dagaal soddon looga dilayba ay muslimiintu galeenba ma jiraba waan soo aragnay kulli waan soo wad aragnay dagaaladii o dhan waan soo wad aragnay ay islaamku galeen wax maaragtay beder haddii laga reebo uxud haddii laga reebo labaatan wax gaadhayaba way yaraayeen haddana aynu aragno sariyatu khaalib ibni cabdillaahi leythi waa mar labaad ayaa lagu soo laabtay marka sariyatu khaalib ibni cabdillaahi leythi taariikh bay leedahay waxay u baahan tahay in la xusuusta ayay u baahan tahay waxaa jira aada baa qiso arrin ka dhacday iyo aada baa looga hadlaa waana lagu murmaa sariyatu khaalib ibni cabdillaahi leythi fii ramadaana bisha ramadaan bay dhacday sanata sabcin min alhijra sanadkii toddobaad ee hijrada waxaana loo diray ilaa bani cuwaal qolo la yidhaah wa bani cabdi thaclaba oo bal maxay deganaayeen meel la yidhaahdo bilmayfaca meel la yidhaah wa qiila waxaa la yidhaha ila alxuruqaatina waa la yidhaha oo min juhayna ah yaa watay ciidankaas waxaa watay khaalib ibni cabdillaahi leythi waa tii labaad uu hogaamiyo ciidanka tiradiisa waxay ahayd mi-atan wa halaathiina rajulan boqol iyo soddon nin fahajamuu waxay weerareen calayhim cadowgii jamiican way weerareen cadowgii baa la weeraray wa qataluu waxay dileen man qofkii ashrafa lahum soo qooraansada ee u yimaada ay arkaanba wastaaquu waxay kaxaysteen nacaman geel iyo washaa-an adhi intaas waa iska caadiyo hadda waxay la mid tahay intii hore uun laakiin qisada ay tahay in la xusuusto waatan wa fii haadihi sariya sariyadantada sariyatu khaalib ibni cabdillaahi leythi oo bishii ramadaan sanadkii toddobaad ee hijrada dhacday bisha sariyadaas qatala wuxuu dilay usaamatu bnu zayd usaamatu bnu zayd xibu xibu rasuulillaahi wa bnu xibu rasuulillaahi ahaabaa wuxuu dilay nin la yidhaahdo magaciisa nahiik ibnu mirdaas marka ninkaa la dilay xataa nin buu dilay inbaa la ydhaha ninkaa magaciisana xataa in la xifdiyo wey nin la yidhaha magaciisa nahiik ibnu mirdaas ayuu dilay bacda an qaala markuu yidhi ninkaasi kadib laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib buu dilay dagaalkaa lagu jiray ninkani dad badan buu dilay markuu seeftii dul saaray yuu laa ilaaha ila allah yidhi kama daynina waa waa marsiiyey falamaa markii qadimuu ay yimaadeen ay rasuulka u yimideen wa akhbara annabiya nabigana uu u sheegay saasaa dhacday buu yihi dagaalka isagoo lagu jiro nin dadka dhammeeyey yaa markii aan u galay oon seeftii dul saaray buu laa ilaaha illa allah yidhi markuu saas yidhi kabura calayhi arrintaas rasuulka way ku weynaatay arrin weyn oo culus wa qaala wuxuu yihi rasuulku aqataltahu ma dishay usaamow bacdamaa qaala markuu yidhi kadib laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib miyaa dishay fa qaala wuxuu yidhi innamaa wax kala ka dhab ma ahayn ka dhab ma ahayne innamaa wax kala qaalaha wuu yidhi mutacawidan isaga oo ku gabbanayo oo aad aad ku badbaadid le ee ka dhab ma ahayn qaala rasuulku wuxuu yidhi marka fa hallaa shaqaqta can qalbihi ma qalbigiisa ayaad jeexday adiga oo fa taclam aad ogaatay saadiqun inuu run sheegayo am kaadibun inuu been sheegayo marka muslimiinta dagaalka dhexdooda ka dhacaya qof muslim oo shahaadanaya oo ama la dilayo isagoo oo shahaadanaya la dilay ama dagaal ha ku jiro ama uusan ku jirine iyo xadiidkan sidii la isu waafajin lahaa qofka sameeye isaga unbaa laga rabaa maxaa jira ruux walba uu dhiman waa la weydiin uun ninkan muslim ma ahayn haye hallaa shaqaqta can batnihi muslimka waxaa lagu dili karaa oo keliyata haddii dee aad dagaal iskaga hortimaadaan dagaalku intuu socdo iyo haddii de xadun min xuduud illaahi ay tahay xadun min xuduud illaah xaddana waxaa iskale xaakimka iskale iyo dowladda iskale marka yani aad baa looga hadlaa oo waxba kusii dheeraan maayo laakiin waxa weeyaan waxay u taallaa qofka waxaa sameeya isagay u taallaa wuxuu kaga jawaabi lahaa su-aasha uu nabigu weydiiyey usaama hallaa shaqaqta can qalbihi oo fa taclam aad ogaato asaadiqun ma run buu sheegayaa am kaadibun mise been buu sheegayaa nin laa ilaaha ila allah dhahayo oo tukanaya oo la iska dilayo bal wixii lagu banaysanayo waa laga jawaabi doonaa dhib ay leedahay male sariyata cabdullaahi bnu rawaaxa ilaa khaybar loo diray haddana fii shuwaala bishii shuwaal sanata sabcin markuu sanadku toddobada ahaa yuu fii halaathiina raakiban markan waa la tasriixiyey soddon gaadiid fuushan buu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam wadaalika sababta loo dirana waxay ahayd anna asiir nin la yidhaha asiir waa nin magicii asiir aw bashiir waa laisu khilaafay bashiir ibnu zarim nin la yidhaahdo waa yuhuudi kaana wuxuu ahaa yujmicu kii ururiya khadfaana khadfaan buu soo ururinaya yahuud gacanta waxaa la yidhi hadii la gooyo gacantii tuugada baratay haddii la gooyo gumudka dhaqdhaqaaqa heshiis kasta iyo wax kasta haddii la galay mid baa kacay oo markaasuu intuu ballantii wixii o dhan ka baxay wuxuu soo ururinayaa dagaal buu soo abaabulaya dagaal buu soo oogi kaana wuxuu ahaa yujmicu kii ururiya khadfaana lighaswi lmuslimiina marka muslimiinta markay meeshii tageen waxay isticmaaleen xiila ayay isticmaaleen fa akhrajuu waxay soo bixiyeen asiiran ninkii asiir ahaa ee dagaal oogaha ahee yahuudiga ahaa ayay kaala yidhaheen fii halaathiina min asxaabihi soddon asxaabtiisa ka mid ah isaga oo wata wa adcamuuhu waxay hunguri geliyeen ana rasuula rasuulku sala allahu calayhi wasalam yastacmiluhu calaa khaybar khaybar inuu madax uga dhigi doono waxaa lagu yihi waryaa kaalay maxaabad dagaal ku falaysaa khaybar soo ma aha dowlad magaalo islaam soo maaha adaa lagaaga dhigay doonaaba d c adaa lagaaga dhigdlagaaga dhigi doonaa d c kaale caamil waa d c-ga iyo iyo baadhisaabka iyo kolba darajo kastaba hatee waaga caamil unbaa la dhihi jiray marka yahuudi la yidhi waxbaa lagu siinayaa maxaad u malayn arrintiibuu aqbalay falamaa kaanuu marka ay ahaadeen biqarqara niyaar meesha la yidhaha markay ahaayeen waqaca waxaa dhacay bayna alfariiqayni labadii qolo suu udannin mala unbaa dhacay waa la kala shakiyey kala shakigaasoo afdaa horseeday ama dhaxalsiiyey ama ku dhammaaday ilaa qatli asiir ninkii yahuudiga ahay asiirha dilkiisiiya wa asxaabihi halaathiina iyo soddonkiisiiba soddonkoodiiba in la dilo dakara wuxuu xusay alwaaqidi hadihi sariyata fii shuwaal ayuu ku sheegay sanata sittin qabla khaybara biashhur ayuu ku sheegay marka meeshaas waxaa ka taagan waxoogaa khilaafkaasaa ka taagan ta kale sariyatu bashiir ibnu sacd alansaari bashiir ibnu sacd alansaari waa ninkii la laayay raggiisa wuu bogsaday markaasa haddana loo diray ciidan ilaa yaman wajabaar baa loo diray ardun likhadfaan ay leedahay wa qiila lifazaara wa qudra fii shuwaal bisha shuwaal sanata sabcin min alhijra fi halaathiina min almuslimiina isagoo wata soddon muslimiintii ah liliqaa'i jamcin qolosay ula kulmaan kabiirin oo weyn oo tajamac u is urursaday liliqaarati inay soo weeraan calaa atraafi almadiinati magaalada madiina daafaheeda fa saaruu leyla habeenkiibay guuragalaynayeen wa kaminu nahaara maalintiina way gabanayeen falamaa balaqahum nimankii cadowga ahaa is urursanayay markuu soo gaadhay masiiru bashiir bashiir socodkiisa iyo inuu ku soo socdo harabu way carareen wa asaaba bashiir markan wuxuu soo helay nicaman geel kathiiratan oo badan geel iyo adhi fara badan wa asara rajulayni laba nin oo kuwii ka midana maxbuus ahaan buu usoo qabtay fa qadima biha ila lmadiina magaalada madiine ayuu keenay ilaa rasuulilaahi fa aslama waa islaameen ugu dambaysta ta ugu dambaysa waxaa la yidhahda sariyatu abi xadrad al aslami tan unbaa ugu yaab badnayd waa saddex nin oo ciidan weyn jabiyey ilal qaaba meel qaaba la yidhaha baa loo sheeyaa loo diray dakaraha ibnu qayim wuxuu sheegay fii sanaaya asanati saabicati sanadii toddobaad saraayaadkeedii ama ololayaasheedii ayuu ku sheegay qabla cumrati alqadaa intaysan dhicin wa mulakhasuhaa murtideeduna waxay tahay ana rajulan nin oo min jusham ibni mucaawiya qabiilka la yidhaha ka mid a jusham ibni mucaawiya qabiil la yidhaha nin ka mid a ninka magaciisa lama sheegin aqbala wuxuu soo aaday fii cadadin kabiirin tiro badan isagoo wata oo dagaalyahano budhcada oo qabaa-ilah ila alghaabati meel haaba la yidhaah yuriidu isagoo oo doonaya an yujmaca inuu ururiyo uu isu keeno qaysan qabiilka qays la yidhah qabiil weyn oo meeshaa deganaa calaa muxaarabati lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda fa bacatha wuxuu u diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam abaa xadrad nin la yidhaahdo yuu maca rajulayni laba nin kale ayuu u diray waa ilaalo kuwan marka dagaal ma ah liya-tuu si ay ugu keenaan rasuulka minhu ninka xaggiisa bikhabarin war iyo wa cilmin iyo cilmi iyo ogaansho fa wasaluu way gaadheen saddexdii nin ila alqowmi nimankii is-urursanayay ee colweynihii ayay gaadheen maca guruubi shamsi qoraxdu markay dhici rabtay fa kamina wuxuu ku dhuuntay abuu xadrad fii naaxiyatin dhinac ayuu ku dhuuntay wa saaxibaahu labadiisii kale ee saaxibaan fii naaxiyatin ukhraa meel kale ayay ku dhuunteen oo ku gabadeen meeshay muddo ku jireen wa abda'a waxaa ka soo raagay cala alqowmi nimankii colka meesha joogay waxaa ka soo raagay raaciihim mid xoolaha maaragtay la jiray nimankii xoolaha xoolaha usoo dheelmaya ayaa raagay xooli baa lasoo yaasoo lasoo dheelmi waayey xataa dahabat ilaa ay ka tagtaba faxmatu lcashaa alcishaa'i fiidka madowgiisii ay ka tagto oo saacad danbe ay noqotaa laga wadaa faxmatu alcishaa'i waxaa weeye shiddatu sawaadi leyli habeenka mugdigiisu markuu daran yahay yaa la yidhaha faxma fa qaama waxaa kacay ra-iisu lqowmi nimankii meesha fadhiyay kii madaxda u ahaabaa waxdahu ayaa soo kacay isagoo bal fiirinaya xoolihii maxaa ku dhacay soo jeedaalinaya falamaa mara ilan meesha waxaa ku gabanaya abuu xadrade falamaa mara markuu soo maray biabii xadrad ramaahu wuu toogtay abuu xadrad ninkii buu toogtay bisahmin leeb ayuu wuxuu kaga toogtay fii fu-aadihi wadnihiisa fa saqata dhulka unbuu ku dhacay walam yatakalam a xataa ma dhihin ilan a hadduu dhihi lahaa waxa weeye nimankiibaa kusoo nimankiibaa ogaan lahaa khatar bayna geli lahaayeen faxtaza wuxuu soo goostay abuu xadrad ra-sahu madaxiisa ayuu soo goostay ninkii madaxiisii wa shadda wuxuu kula booday fii naaxiyati alcaskari dhinaca nimankii ay fadhiyeen ay asard ka dhigteen xaggeeda wa kabara allaahu akbar buu yidhi wa kabara saaxibaahu labadiisa saaxiibna ina allahu akbar bay dhaheen wa shadda iyana way soo weerareen famaa kaana muusan ahaanin min alqowmi qoladii ila alfiraaru inay iska cararaan maahane waa mugdi oo wax lama arka waxay dheheen waxaa idin soo galay colweyne muslimiina idin soo galay waana saddex nin wastaaqa almuslimuuna muslimiintan waxay iska soo kaxaysteen athalaathatu ee saddexda alkathiira wax badan oo min alibili geel iyo walghanami iyo adhi ah marka dagaalka waa saasoo marna saddex nin yaa ciidan dhan jebinaya xoolahooda soo kaxaysanaya marna soddonkiiba waa la dilayaa wallahu subxaana wa tacala aclam